sidii aad warkaba ku maqlayseen dowladda britain ayaa dib u furatay safaaradeedii magaalada muqdisho labayo labaatan sano kadib markii diblomaasiyiin britain ah laga daadgureeyey halkaasi dagaalkii sokeeye ee ka dhacay aawadii xogayaha arrimaha dibadda ee britain william heeg ayaa booqasho ku tegay magaalada muqdisho waxaana munaasabadda furitaanka safaaraddaasi kala qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha cabdi faarax shirdoon saacid waryahayaga sayne ababuukar maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada muqdisho xogayaha arrimaha dibadda britain master william heeg ayaa muqdisho kula kulmay madaxda dowladda soomaaliya sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xubno ka tirsan baarlamaanka iyo saraakiisha ciidamada amisom william heeg waxa uu si rasmi a u furay safaaradii britain ay ku laheyd soomaaliya iyadoo laga furay dhismo ku yaala eeraboorka magaalada muqdisho halkaas oo laga qotameyey islamaantaba calanka dowladda britain taas oo noqonaysa markii ugu horreysay laba iyo labaatan sano kadib shir jaraa-id oo ay si wada jira u qabteen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa william heeg oo ugu horreyn ka hadlay shirka jaraa-id uu sheegay inuu ku faraxsan yahay dib u furista safaaradooda soomaaliya muddo kadib isaga oo sheegay inay tusaale u tahay dowladaha kale ee caalamka in si la mid ah sida britain ay safaaradahooda dib kaga furtaan dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna ka hadlay shirka jaraa-id waxa uu soo dhoweeyey dib u furista safaaradda isagoo sheegay in tani ay tusaale u tahay isbeddelka guud ee dalka ka dhacay laakiin si aan u sheegaba hawshaani ma jiri jirin waa bilo dowladda ingiriiska muddo hore waxay safiirku wuxuu deganaa ingiriisku ku shaqayn jiray halkaas uu joogay laakiin hadda maadaama inta ay yimaadeen cidda soomaaliya qaabilsan soomaaliyay joogi doontaa haddii safiirka iyo istaafkiisa iyo kulli soomaaliyay joogi doonaan ma joogi doonaan muxuu ahay nairobi kuwa kalena sidoo kale qaarna hadda muxuu ahay safaaradihii ay dhisanayaan qaar hadday muxuu ahay diyaargarowga ku jiraan dhammaantood way imaanayaan wayna isu soo daba raacayaan halkaanayna ku shaqaynayaan sidii dal caadi ah safaaradu ay uga furnaan jireen ay uga furan tahay safaaradda ingiriiskiina waa bilowgii sida xogayuhu uu u sheegay safaaradaha reer galbeedka ah ee calankooda maanta laga taagay soomaaliya dhowaanna kuwo kaloo badan ayaad arki doontaan haddii aad la yidhaah waa mahadsantii madaxweynaha soomaaliya oo wax laga weydiiyey sababta looga furi waayo safaaradda britain dhismaheedii hore ee magaalada iyo qaybaha kalena waxa uu yidhi arrinta bilowgeeda wuxuu ka bilowday horta soomaaliya ha lagu soo noqdo ee ha la yimaado soo steebka tallaabtii koowaad ee la qaaday taasay ahayd mar dhowna haddii a layidhaha waxaa ku xigi doonta in tallaab kale hore loo sii qaado oo su-aasha wariyaha laga jawaabo oo aan aragno safaaraddii ingiriiska oo meel ka mida magaalada muqdisho ku taallo laakiin waxaa muhiima hadda inaan u aqoonsanno right now safaaraddii ingiriiska in ay ku taallo magaalada muqdisho calanka ingiriiskana uu ka babanayo magaalada muqdisho airboorkuna wuxuu ka mid yahay magaalada muqdisho ma aha meel kale marka taasi horta waa sidaas booqashada heeg ayaa noqonaysa tii labaad ee xogayaha arrimaha dibadda uu ku yimaado magaalada muqdisho muddo ku dhow shan iyo toban bilood britain ayaa magaalada london ku qaban doonta bisha may shir looga hadlayo arrimaha soomaaliya kaas oo ay iskula soo qaadeen shirka mas-uuliyiinta dowladda uu maanta kula yeeshay wafdiga dowladda britain ka socday waxaana mar wax laga weydiiyey william heeg shirkaasi qodobada looga hadlayo iyo hadalkii ka soo yeeray somalilan ee ku wajahnaa inayan ka qayb galayninna shirka waxa uu yidhi su-aal ku wajahneed siduu u arko shirka turkigana waxa uu sheegay in shirka turkiga iyo kan londonba ay yihiin laba shir oo iskaabaya oo ujeedadoodu ay tahay mid saynab abuukar v o a muqdisho safaaraddan cusub ee britain ayaa dhegeystayaal noqonaysa safaaraddii ugu horreysay ee waddamada reer galbeedku ay ka furtaan soomaaliya tan iyo burburkii dowladdii dhexe haddaba waa maxay ahamiyadda ay safaaradda britain u leedahay siyaasadda soomaaliya maxay yihiin waxyaabaha dhiirigeliya in britain ay safaarad ka furato soomaaliya wakhtigan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxa aan ka waraystay xasan maxamed siciid gacaliye oo ah diblomaasi muddo badan ka soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya runtii waa maalin weyn haddii loo fiiriyo xiriirka soomaaliya iyo boqortooyada ingiriiska safaaradda ugu horeysa xamar ka furto oo reer yurub ah weeye marka waa mid la soo dhaweynayo ahmiyaddeeda ay leedahay jiyadda soomaaliya go'doonkii intaasoo labaatan iyo dhowr sano ku jirtay way ka baxday walow dawlado kale ay ka fureen sida turkiga oo kale sida iran oo kale waxaa joogay libya waxaa joogay safaarado kale way joogeen ayagana laakiin tanu yurub yurub ugu horreysa weeye waana wax lagu farfaray maxaa dhiirigeliyay bay kula tahay in boqortooyada britain ay safaarad ka furato magaalada muqdisho waxaa dhiirigeliyey markii ugu horeyso siyaasadda prime ministerkan cusub david cameron siduu u yimid waa rabitaanka wasiirka koowaad ingiriiska in arrinta soomaaliya wax ka qabto masiirka ummadda soomaaliyeedna in wax ka bedelo marka taasaa keentay si darajada ugu ko koowaad waa midaas ma aha dadaal oo soomaalida sameeyeen ama siyaasad oo soomaalida same sameeyeen waa miduu dawladda ingiriiska kaga timid iyadaana ka go-an tahay iyadaana ku dhaqantay soomaaliya sidee bay uga faa'iidaysan kartaa xidhiirkaasi diblomaasiyadeed ee maanta albaabada loo furay wallahi waxay uga faa'iidaysanaysaa sida dawladda maraykanka oo kale cunaqabateyntii soomaaliya dhowr iyo labaatan kun oo dusha ka saarneyd ee ka qaaday adduunka o dhan bay u furtay waxa ujeedada waxaa weeye xiriirka bilateralka iskaashiga labada dhinac labada dalbaa soo noqonayo amaahiya soo noqonayo barnaamijyadii dhaqaale ciidan waxbarasho etcetera iskaashi buuxda ayaa abuurmaayo labada dal dhexdooda taasna waxaa sii xoojinaysa dabcan jaaliyad soomaaliyeed oo xoog badan ilaa saddex boqol oo kun baa boqortooyada ingiriiska wada jooga marka dee arrimaha saas ha dhaqaale ahaan siyaasad ahaan waa ka haddaba waxaa la arkay dalka xitaa midnimadiisa inay dawladda ingiriiska gacan ka geysanayso waxay dhiirigelinayaan midnimada soomaaliya mabada aasaasina way ka dhigtayaan inay soomaaliya ku dhisanto federaalka inay ku taageeraan federaalkaas dadkii kalena madax banaani hoosaad oo deegaan ah inay helaan marka soomaaliya danaheeda ugu jiro in saaxiibo yeelato adduunkan maanta suu u dhisan yahay quulo waaweyn baa lagu tiirsadaa marka waxaan aada ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaya maaha inaana kaba qaad u noqonayno ingiriiska ama maraykan laakiin waa siyaasad oo adduunkaa ka jiro dalalka yaryar gaar ahaan sida kenya oo kale oo baaba-san waxay u baahan yihiin meel ay ku tiirsadaan oo saaxiib ku yeeshaan oo u doodo furitaanka safaaradda iyo booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee dalka britain ay uu maanta ku tegay magaalada muqdisho waxay kusoo beegmaysaa iyada oo bisha soo socota toddobadeeda lagu qaban doono dalka britain shir ku saabsan arrimaha soomaaliya marka arrintaasi tusaale ma u noqonaysaa in natiijo fiican laga filan karo shirkaasi london runtii annaga waxaan ka qayb galnay waagii ay dawladda kumeel gaarka ku jirnay dowlad goboleedka galmudug baana wasiir u ahaa magacaasaanu ku tagnay shirkii koowaad ee soomaaliya loogu qabtay ingiriiska natiijooyinkii waagaas la gaaray runtii ma aysan miro dhalin laakiin rabitaanka dawladda ingiriiska waxa dhanka soomaalida laga filaayay ma aysan hirgelin marka runtii dalka waxay uqeyqeysamaa gobollo oo si toosa dawladahan shisheeyana u faragelin jireen sida gaar ahaan maraykanka ingiriiskana ayagoo inkastoo magac u bixin double track policy wax la yihahdaa jiray yani maamulada isku magacaabay ama kuwii dawladda aqoonsanba inay si toosa xiriir shisheeye ma yeelan karaan maalgeli si toosa iyo etcetera etcetera marka waxyaabahaas dhan isbedel baa ku yimid shirka london kadib maantana shirkan soo socda ma naqaano maxay soomaaliya usoo kordhin doonto lama yaqaano maxaa yeelay soomaalida wax ee dhankooda ayagaana shirka runtii madaxweynaha soomaaliya ayaa shirku doonka ah mana naqaano wixii barnaamijyo ay soo diyaarsadeen dhankooda sii hore eber bay ahayd annaga qayb baan ka ahayn dowlad goboleed ahaan baan u tagnay dawladii hore wax ay soo diyaarisay runtii waagaas ma jirin shirka waa iska aadoon wixii miiska loo saarana waa iska dhigaysteen waxay rabeen way ka qaateen wixii kalena way ka tageen tanna ma waxaan rajeynayaa inay saas ka duwanaato oo soomaalida la aadaan meeshaas ajenda cad barnaamij cad heshiisyada laga galayo dawladda ingiriiska iyo dawladaha kale imaanayo shirkaasi marka in barnaamijyo adag dawladda la aado ayaan rajeynaya xasan maxamed siciid gacali oo ah diblomaasi muddo badan kasoo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo iiga warameeyey furitaanka safaaradda cusub ee dalka britain ee maanta laga furay magaalada muqdisho